bed barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado waana toddobada bisha agost sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xarun magaalada nairobi ku taalla oo gabdhaha dhallinyarada ahi ay ku bartaan farsamada gacanta
wax badan oon aqaana way jiraan wax hadda aan bilbilaabayana way jiraan sida kuulaha oo kale roogaga sanadkii hore aan ka qalinjabiyey kuulaha oo kale waan ka qalinjabiyey sanadkii hore dadka waxaan ahay samaysto oo magaranaysaa ayago guryahooda intay ku samaystaan dhiibta alaabta oo ama gudaha magaaladaba ka iibsadaba
waxaa kaloo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ka warramaya qiso xanuun badan oo uu kala soo kulmay safar tahriib ah oo uu galay
sidoo kale kaalmihii heesaha ayaanan ka marnayn
dhawaaqaygana dhabeyn ogida sidoo kalena xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maraykanka ayaa mar kale dib ugu soo rogay dalka iiraan cunaqabatayntii dhaqaale ee dalkaasi cunaqabatayntan ayaa markeedii hore iiraan lagu soo rogay si loo xadeeyo barnaamijkeeda nukliyeerka waxaase markii dambe looga qaaday heshiis caalami ah sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobanka madaxweyne donald trump ayaa si joogtaha u cambaareyn jiray heshiiskaasi wuxuuna maraykanka ka saaray heshiiskaasi saddex bilood ka hor cunaqabatayntan ayaa hirgashay saqdii dhexe ee isniinta goor hore oo saakaha ayuu ku weeraray iiraan bartiisa twitter-ka wuxuuna sheegay in maamulkiisa ama in maamulka ka jira iiraan uu yahay mid keligii taliyo ah oo dilaa ah kaasoo sii wada buu yidhi inuu daadiyo dhiigga dadka rabshado iyo fawdana ka shaqaynaya waxaa kale oo uu ku celiyey madaxweynaha in nofembar shanteeda maraykanka uu sii wadi doono cunaqabataynta dhinaca tamarta iyo ganacsiga ee ay la galaan ganacsatada ajaanibta ah iyo hay-adaha dhaqaalaha bangiga dhexe ee dalka iiraan simon bagbo oo ah xaaska madaxweynihii hore ee dalka ivory coast ayaa ka mid noqotay ilaa iyo siddeed boqol oo maxbuus oo uu cafis u fidiyey madaxweynaha dalkaasi ivory coast alxasan watara simon bagbo ayaa sanadka labada kun shan iyo tobankii waxaa lagu xukumay labaatan sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey inay khatar ku tahay amniga dalkaas dhaca galbeedka afrika sababo la xiriira doorkii ay ka ciyaartay colaadii dalkaasi ka dhacday sanadka labada kun koob iyo tobankii sanadkii hore maxkamad ku taala dalkaasi ayaa ka tuurtay dembiyo loo haystay oo la xiriiray gaboodfallo ka dhan ah aadanaha dacwad ogayaasha dowladda ayaa ku eedeeyey simon in ay samaysay koox hubaysan oo beegsan jirtay kooxaha mucaaradka ku ahaa saygeeda madaxweynihii hore ee dalka ivorcos looqen bagbo kooxdani ayaa dadka ku weerari jirtay helikobtaro dad lagu qiyaasay saddex kun oo ruux ayaa la sheegay in lagu dilay rabshado ka dhacay dalka ivorcos kadib doorashooyinkii madaxtinimo ee labada kun koob iyo tobankii rabshadaha ayaa yimid kagadaal markii hogaamiyihii mucaaradka alxasan wataaru uu doorashada kaga guuleystay madaxweynihii xilligaasi looqeen bagbo bagbo ayaa diiday in doorashada laga helay laakiin markii dambe ciidamo ayaa ka qabtay xarunta madaxtooyada
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan xarunta dhaqanka ee awjaamac ee xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa bilowday barnaamij farsamada gacanta lagu baraya qaar ka mid a dhallinyarada gabdhaha ah ee ku nool xaafadaasi tababarkaasi oo ay sheegeen inay uga gol leeyihiin sidii gabdhaha dhallinyarada ah loogu sameyn lahaa xirfad ganacsi oo ay ku shaqaystaan wariyaha v o eda ee nairobi qadar maxamuud xareed ayaa xaruntaasi booqday islamarkaana warbixinta nooga soo diyaariyey barnaamijkan oo ay dhallinyarada ka taageerayso xarunta dhaqanka awjaamac ee magaalada nairobi ayaa waxaa farsamada gacanta lagu barayaa qaar ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaana ka mid ah waxyaabaha lagu barayo cilaansaarka samaynta adeegyada kuulaha dambiilaha iyo adeegyo kale oo guryaha lagu qurxiyo ujeeddada tababarkan oo socon doona muddo bilooyin ah ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii gabdhaha dhallinyarada ah loogu samayn lahaa mihnad ganacsi oo ay ku shaqaystaan asma maxamed aadan waxay ka mid tahay gabdhaha ardayda dhallinyarada ah ee baranaya xirfadda gacanta ee cilaansaarka iyo sidoo kale samaynta alaabo kale oo wax ka barata xarunta aw jaamac qaybtee barata adiga qaybta cilaansaarka iyo kuulaha ayaan bartaa goormaa bilowda waxaan bilaabay gudaha sanadkan bilihii ugu dambeeyey hadda oo la bilaabay ardayda cusbaa oo la qabtaan ka mid ahay aad ayaan uga faa'iidnay wax badan oo ka mid tahay sida aan guryaha u qurxsan lahayn kuulaha aan u samayn lahayn sida cilaanka aan u saari lahayn oo kale yaa marka cilaanka yaa ku baroo kale ma ajanabi mise macalimiin kale soomaaliya gabar soomaaliyaana barto oo habka cilaanka loo saari lahana barto kuulahana gabdha soomaaliya ajanabi waa iskugu jiraan wayna wada baraan ma si bilaasha laydinku baraa haa si bilaash ayaan ugula baraa oo si fiican xirfadan si aan gacanteen ugu qabsan lahayn anagoona cidno u baahnayn maxaa marka rajeynaysaa markaad barata kadib waxaan rajeynayaa inaan dad kale usii faa'iideeyo anigana aan wax ku qabsado ama aan ka shaqaysto oo ganacsi ahaan aan u faa'iideeyo dadna aan u faa'iideeyo si aan dad samaynta dambiilaha salliyada salaada lagu tukado ayaa ka mid a waxyaabaha xaruntan lagu barayo gabdhaha dhallinyarada ah ee ku nool xaafadda islii ruqiya cabdi waxay ka mid tahay gabdhaha doonaya inay si gaar ah ugu takhasusaan samaynta adeegyadan inkastoo tani ay aada uga adag tahay samaynta adeegyada kale ruqiya cabdi ruqiya hay aniga waxaan bartaa falagta cawda oo falaga laga sameeyo dambiilo iyo wax lamid ah iyo dunta marka dambiilaha iyo arrin qaybtaas aad bartaa
dambiilahaan bartaa waana noo bilow asbuucan dhexdiisaa naloo bilaabay waxaan rajeynayaa inaan ka gaaro heer inaad dambiilo iyo falka badan iyo dermo badan oo salaada lagu tukado aan soo saaro maxaa maxaa kugu kalifay inaad qaybta dambiilaha iyo aada barato baahi miyay ka jirta
baahi baa ka jirta dadkii dhaqankii way loobeen inaan soo celinaa rabnaa dhaqankii soomaalida waayo waagi horeta anaga dambiilaha iyo waaba nala kusoo koriyaba anaga soomaal baahidaas haddar anaga marka inaan dhaqankii soo celinaa rabnaa maxaa rajeynaysaa markaa barati kadib marka waxaan rajeynayaa inaan heer ka gaaro aniguna aan dad sii baro kuna shaqaysto oo dambiilu aad bay u lacag badan yihiin xitaa hadda haddaan hal dambiil samaysto dhowr kun baan ka helayaa kaymani waxaa jira gabdho dhallinyaro ah oo horey uga qalanjebiyey xaruntan oo bartay mihnadan kuwaasoo hadda alaabta ay soo saaraan u dhoofiya waddamada dibadda sida qaaradda yurub qaali ceydiid maxamed waxa ay ka mid tahay gabdhahaasi ardadii waxaan ahaa anigu sanadkii hore een ka qalin jebisay sanadkaana mar labaad u fadhida inay sii faa'iidaysato wax badan oo ka socda wax badan oon aqaano way jiraan wax hadda aan bilbilaabayana way jiraan sida kuulaha oo kale roogaga sanadkii hore aan ka qalin jebiyey kuulaha oo kale waan ka qalin jebiyey sanadkii hore dadka waxaan ahay samaysto oo magaranaysaa ayagu guryahooda intay ku samaystaan dhiibta alaabta oo ama gudaha magaalada
marka waad iibgeysaa adigu waan iibgeeyaa marka layga soo dalbada haaga meelahee xaggee u iibgeysaa koley anigu hal mar waan dhiibay oo waxaan u dhiibay dalmaag markaa gabar walaashii aan u dhiibtay way ii iibisay markaa kusoo celi bay igu tiri oo soo mar labaad soo dhiibay waan arkay kuulaha iyo farsamadan kalead samayseen marka ma gacantaad ku samayseen waa alaab aad u quruxsan gacantaan ku sameynay xaruntaan ka baranay xarunta jaamac cumar ciise waana xarun firii oh oo magaranaysaa lacaglaana firii baan ku baranay khayr allaha siiyo sanadka horena waan bognay sanadkaana madaxa xarunta dhaqanka oo jaamaca maxamed xasan maxamed ayaa sharaxaya ujeeddada ay u qabteen tababarada noocan oo kale ah ee ay gabdhaha dhallinyarada ah ee ku nool xaafadda islii ku taageerayaan horta barashada xirfadda halka faa'iidee kale ee anigu aan ka arkayana waxay tahay bulsha ahaan markaynu soomaalida nahay weliba hadda islii oo kale ama nairobi oo kale bulshadana soomaalida waxaa ku badan guri fadhiga yani qofkii ama habeenkii o dhan inuu soo jeedo maalintii o dhanna uu hurdo marka yani xirfadan oo kale marka waxay ka hortagba u noqonaysaa qofku inuu dhaqanka noocaasa guriga uu ku noqdo guriga fadhiid yani waxay ka caawinaysaa gabdhihii yani waxay xirfaddan waxay ka caawinaysaa qofkii isagoo guriga inuu iska joogo oo uusan waxba qaban yani xirfaddan markay gabdhuhu bartaan ama wiilashuba weliba haweenkao kale iyagoo gurigooda joogayiyagoo gurigooda joogay ka shaqaynayaan taasina marka waxay ka hortegaysaa qofku markuu wax qabto kow muruqihiisi way dhaqaaqayaan maskaxdiisi way shaqaynaysaa kadibna waqti fiican buu hurdo u baahanaya subaxiina waqti fiican buu kacay yani xitaa noloshiisii ayay ayay qorshe ahaan u hagaajinaysaa khadar maxamuud xareed v o a nairobi
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a boqolaal dhalinyaro soomaali ah ayaa sanadihii u dambeeyey galay safar tahriib ah oo ay naftooda halis ku geliyeen taasi oo keenta in qaar badan oo ka mid ah dhalinyaradaasi ay gacanta u galaan kooxaha dadka tahriibta ah ka- ka qafaasha ee loo yaqaano magafe cabdiraxmaan maxamed xaashi waa wiil dhalinyaro ah oo dhowaan ka soo baxay gacanta magafayaasha waxaana uu qi- markaasi qisadii uu safarkiisa kala kulmay uu uga warramay wariyaheena hargeysa sagal mustafa xasan Een, waxaan ka baxay run ahaantii boosaaso waxaan ya- waxaan maray yeman yemantu waxaan maray liibiya yemantu suudaan suudaantu liibiya Een, boosaaso markaan ka baxay markii koowaad yeman iyo boosaaso waxaan u socday afar iyo labaatan saacadood Een, yeman iyo een, suudaanna waxaan u socday shan sa- shan cisho marka suudaan iyo liibiyana waxaan u socday ilaa sideed cisho marka marxalada kala duwan oo adag baanu sii marnay Een, kolley waad garanaysaa bad markuu qofku maro uuse wax gargaara uuna helin Een, welibana baddaii ku darneed waxay ahayd suudaan iyo een, yeman bay ahayd oo shan cisho aan ku jiray Een, doontuna kolley dee kolba dhinac bay een, u ciiraysay oo ay la- noola gadoomaysay Een, hase ahaatee amarka ilaah cidi nagamaysan dhiman Een, wax macluula u dhintayna maysan jirin laakiin waa lagu rafaaday dhibaato badan baanu ka marnay Een, ilaahay isagu naga nabad een, bixiyey oo doontii waanu ka nabad degnay waxaanu u galnay qolo baa nala wareegtay suudaaniyiina waxayna hayeen ilaa afariyo toban cisho afariyo toban cisho markii ayna hayeen afariyo toban cisho kadib waxaana loo wareejinayey xagga iyo saxaaraha marka anigu markii hore socodkaygu wuxuu ahaa masar baan u socday hase ahaatee masar qofku markuu tegayo suudaan caasimadda suudaan baa lagu kala leexdaa wixii masar tegaya iyo wixii liibiya oo kacaya noomay suuro gelin markaa in annaga masar nala geeyo hal mar saxaaraha nala wada mariyey oo si qaldan bay eh, noo noo een, noo een, noo dhaceen oo nalama kala qaybinba waxaa nalaga wareejiyey webiga niil webiga niil markii nalaga wareejiyey saxaaruunba afka nalaga geshay markaa eh, s- markaanu ka wareegnay webiga webiga waxaa nalagaga talaabiyey doon yar oo saxiimada oo kolba dhowr qof la qaadayay dhowr iyo toban qof Ee, waxaanaanu ahayn ilaa shan iyo lixdan qof shan iyo afartan qof aan ahayn saxaaraha markaa xaggii saxaaraan u kacnay waxaanu cab- waxaanu lugeynay ilaa one hour ayaanu lugeynay one hourkii intaan u sii soconay nimankiina waday waxay damcayeen marba marka ka dambeysa inay dumarka la hadhaan kamaanaan yeelin oo tooriyey noola soo baxeen wayna jirdileen si aanu dumarka iyaga aan waxba loo yeelin saat waynu ku guulaysanay adu waxyeelo mooyaane dumarka cid wax naga yeeleen maysan jirin adigu waxaa ogaa markii aanu tagnay een, aanu meel waxaanu tagnay markaa lagu nasinayo one hour ayaanu joognay meeshii one hour markaanu joognay habeenimadii wax cuntaa noomay keenin xabadxabad biyaana la siiyey subaxnimadii salaadii subax laba baabuur baa noo yimid markaa baabuurtan cabdi bilaha loo yaqaano ayaa noo yimid labadii baabuur baana lagu kala qaaday Een, saddex iyo labaatan qof iyo labiyo labaatan qof shan iyo afartanka iga qof saasaana lagu kala qaaday socodkaygii saxaarahan iska bilaaban Een, saxaaraha waad og tahay oo waxaa ka shaqaysta niman tuugaaba ka shaqaysata nimankii tuugadii ayaa ma adu maalin markan soconay ee kala wareejintiina la kala wareejiyey ee cab- adu maalin labaadii aanu bilaabanay socodkaygii ayaa qolo tuugaabaana dhacday markaa markaa koley qolooyinka tuugada markii een, las arko oo las rasaaseeya adigu waxaa tahay xoolo laisku kaa haysto oo wax adduunaba oo laisku dilayaa tahay adigu markaa markii labadaa kooxood is arkaan kuwa adiga kuwata iyo kuwa ku dhacaya rasaas baa laisweydaarsanaya hubka kala duwan ayaa lasu idaarsanayaa marka looma abayeeliyo qofaa ku dhimanayo qofaa ku badbaadaya ma jirto labaduba way isweydaarsanayan waxay hub haystaan Een, wixii adigu markaa la isweydaarsado hubka ciddii ku dhimanaysa way ku dhimata yacnihii qoladii een, dagaalkaa ku adkaatunba adiga kula wareegaysa wixii baaqigee soo hadhayee noolna way kaxaysanayaan Een, waxaa la sii marayaa rafaad kale waxaa dhacaysa inaad kaadidaada cabto welibana kaadidaadaasoo haddii aad iska hesha de ifan haddii aad heshaba dhibicdaa ay kaaba timaado dhibicdaa yare kaa timid ayaa labaatanka agtaada fadhiya kugu dilayaba intaad qaboojinayso waayo kaadida waxay u baahan tahay in la qaboojiyo haddii kale cunahaaga dilaacinaysaa waxaad arkaysaa kaadidii laga usuusi jiray dhibicdaa yaroo kaa timid oo lagugu dilaya aad arkaysaa Een, run ahaantii waxay ahayd waqti murugo lahayd asxaabtayda badankooga asxaab igu qaaliyoonu halkan hargeysa ilaa boosaasaanu iska raacnay intaba way ku naf waayeen Een, adigu waxaanu soconno soconno soconno saxaaraha een, cidinagamay dhiman laakiin rafaad badan ayaanu sii marna asxaabtaadaasi qaybta xaggay ku dhinteen iyagoo Saxa- soo noqod mar labaad baan ku soo noqon doonaa saxaaraha markaa dhimashadoodu qaar kaamkii ku dhintay iyo qaar markii saxaarahana lagu soo ceshayba labaduba way jireen dhimashadu adu waxba yaanan hadal kugu daaline waxna la geeyey dhowr cisho markanu socono meel kaama meeshii kaamkiiba waxaa qol yar oo ilaa afar mitir midna shan mitirna dharar yahay balacna af- eh, shan- eh, lix mitir yahay ayaa waxaa lagu gelayaa ilaa kun qof haa oo rag iyo dumarba leh oo laisku wada dhegan yihin meeshaasi waxaa ku nool een, xawayaanka laydha ama cayayaanka laydhaahdo injirta
kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed xaashi oo ah wiil dhallinyaro ah oo dhowaan ka soo baxay gacanta magafayaasha waxa uu magaalada hargeysa ugu warramayay waryaheena sagal mustafa xasan dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in qayb kale oo ka mid ah waraysigan uu kaga warramayo waayihii kala duwanaa ee uu la kulmay iyo sidii uu gacanta magafaha uu uga soo baxay waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheena soo socda ee barnaamijka dhallinyarada maanta markana nuurow dhinacii heesaha codka cabdikariin cali shaah afardhaan
Sizirtal Quraysh qurxoon dhabalay Sizirta maskeed dherer jabalay Sizirtadi baxay u dhiibsanida Nakastoon dayo dhammaysanida Sizirtal Quraysh qurxoon dhabalay Sizirta maskeed dherer jabalay Sizirtadi baxay u dhiibsanida Nakastoon dayo dhammaysanida raacday dhiigo harsatay dhuuxe erey dhadhan wacan idhihii ogida sidii dhalankii idhowri ogida sidii dhakhtarkana idhay ogida sidii dhalankii idhowri ogida sidii dhakhtarkana idhay ogida hahaha idhay ogida raacday dhiigo harsatay dhuuxe erey dhadhan wacan dhihii ogida sidii dhalankii idhowri ogida sidii dhakhtarkana idhay ogida sidii dhalankii idhowri ogida sidii dhakhtarkana idhay ogida way way way idhay ogida rag idhaabshay lafta dhabarkaay idhiiriya afardhaan idhisiogida iisabka imadhiba dhega iilihida dhawaaqaygana dhabaynogida isabka imadhiba dhega iilihida dhawaaqaygana dhabaynogida rag idhaabshay lafta dhabarkaay idhiiriya afardhaan idhisiyogida isamra imadhiba dhega iilihida dhawaaqaygana dhabaynogida isamra imadhiba dhega iilihida dhawaaqaygana dhabaynogida bilic dhalabiib midabu dhabahlay sidii roob la dhacdhalaal muuqlay siduu yidhi dhaqan u dhowrsanida ammaantii dhabe dhammaan lihida bilic dhaladiyo midab dhabahlay sidii roob la dhacdhalaal muuqlay siduu yidhi dhaqan u dhowrsanida ammaantii dhabe dhammaan lihida daayo meel kale dhugasha diidee jawi xiisa dhiga daabayn ogidaa sidii xalay dhale dhibkiile nabida sidii dhamankee idhadan ogida sidii xalay dhale dhibkiile nabida sidii dhamankee idhadan ogida ahaha idhadan ogidaa daayo meel kale dhugasha diidee jawi xiisa dhiga daabayn ogidaa sidii xalay dhale dhibkiile nabida sidii dhamankee idhadan ogida sidii xalay dhale dhibkiile nabida sidii dhamankee idhadan ogida ahaha idhadan ogidaa idhaawshay lafta dhabarkayo idhiiriya afardhaan idhisiyogida
aanu intaasi ku dhaafno codka cabdikariin cali shaah halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana ciyaarihii iyo nuur xasan nuur
mahadsanid falastiin haddii aan ku horeyno goolhayaha xulka qaranka dalkaasi masar cisaam alxadari ayaa ku dhawaaqay in uu ka fadhiistay guud ahaan ciyaaraha caalamiga ah iyo kubadda cagta kadib markii uu noqday koobka adduunka ee bishii lasoo dhaafay lagu soo gebagabeeyey dalka ruushka ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee abid ka qayb gala ciyaaraha koobka adduunka tan iyo markii uu tartankaasi bilowday goolhaya alxadari ayaa ahaa afartan sano jir boqol kow iyo lixdan maalmood kadib markii uu saftay ciyaartii dhex martay masar iyo sacuudiga ee koobkii adduunka waxaana ciyaartaasi uu ahaa goolhayihii koowaad isaga oo qabtay goolkulaad uu loo dhigay mid ka mid ah ciyaartooyda xulka qaranka ee sacuudi carabiya xisaam alxadare ayaa waxa uu xulka qaranka masar uu bilaabay sanadkii kun iyo sagaal boqol lix iyo sagaashankii isaga oo u ciyaaray tan iyo sanadkan aan hadda ku guda jirnay labada kun sideed iyo tobanka muddadaas waxa uu u saftay boqol shan iyo boqol sagaal iyo konton kulan oo caalami ah wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayaanu markaan eegi doonaaye kooxda chelsea ayaa sheegtay in goolhayaheeda ciyaaryahan cortwa uusan soo xaadirin tababarka maanta kadib markii lala xiriiriyey kooxda kubadda cagta real madrid goolhayahan sano jirka ah ayaa waxa uu noqday tartankii koobka adduunka ee sanadkan goolhayihii ugu wanaagsanaa ciyaartooydii ka qayb gashay ama goolhayayaasha ka qayb galay koobka adduunka sidoo kale kooxda real madrid ayaa waxay doonaysaa ciyaaryahanka isna chelsea u ciyaara aadan hazard kooxda real ayaa waxa ay rabtaa goolhaye iyadoo ku hungowday goolhayihii kooxda manchester united dhinaca dalka talyaanigana wararka suuqa kala iibsiga waxaa ugu weyn kooxda kubadda cagta ee ac milan ciyaaryahanka weerarka uga ciyaarayay ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara aniradi rodriguez ayaa diiday dalabyo uga yimid kooxaha kubadda cagta baris san germain iyo arsenal ciyaaryahankan ka ciyaara difaaca dadabka bidix ayaa doonaya in uu kusii nagaado garoonka sansiro dhinaca kalena weeraryahankii kooxdaasi milan nicola kalinich ayaa waxa uu tagay maanta magaalada madrid si uu u maro tijaabada caafimaadka waxaana uu ku biiri doonaa kooxda atletic de madrid atletic madrid ayaa ku iibsan doonta shan iyo toban milyan ciyaaryahankan u dhashay dalka crowetiya ayaa milan ku biiray xagaagii hore isaga oo kaga soo biiray kooxda kubadda cagta ee fiorentina kooxda inter milanna waxay rajo weyn ka qabtaa inay keento ciyaaryahanka qadka dhex uga ciyaara kooxda real madrid waa ciyaaryahan luka modrig modrig wakiilkiisa iyo madaxweynaha kooxda real madrid valorentino beres ayaa lagu wadaa inay maanta ku kulmaan magaalada madrid waxaana lagu go-aamin doonaa mustaqbalka ciyaaryahanka toddobaadkii hore guddoomiyaha real madrid ayaa sheegay in koox kasta oo doonaysa ciyaaryahankan ay miiska saarto milyan oo yuuro laakiin inter ayaa sheegtay in ay u ballanqaaday ciyaaryahankan mushaar ka badan toban milyan sanadkiiba taas oo la sheegay in ay tahay sababta laga yaabo in uu reyaal kaga tago laacibkani ugu dambayntiina kooxda barcelona ayaa la sheegay inay dalab u dirtay ciyaaryahankii hore ee kooxda yuventus haatan u ciyaara manchester united paul bogba yuventus aan idhaahdee barcelona ayaa waxa ay ciyaaryahankani ku doonaysaa konton milyan hase yeeshee waxaa la sheegay in manchester united ay diiday dalabkaasi dhegeystayaal wararkii ciyaarahana waa naga inta
nuur xasan nuur iyo ciyaarihaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codka qadra daahir ciga iyo heestii afka lagama sheegto
heestaasi dabacsan iyo codka macaan ee khadra daahir cigana waxay ugu dambaysay idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayey falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamadan waxaa inoo joogay jemi frey tan iyo kulan dambena dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo